لننطلق إلى العلا لنهدي دورنا أولا
لننطلق لننطلق
لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نغتدي بها مشاعلا نطلب العلوم نقتدي بها مشاعرنا لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نقتدي بها مشاعرنا لنطلب العلوم نقتدي بها مشاعرنا فالكون شاءه الإله أن يكون معملا طول عمره مع سيحيى أملا والأرض طول عمري مع شيحنا أملا لننطلق لننطلق لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نقتدي بها مشاعرا لنطلب العلوم نقتدي بها مشاعرا لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نقتدي بها مشاعرا لنطلب العلوم نقتدي بها مشاعرا هيا انشروا معارفا هيا انشروا فضائلا وأظهروا تفوقا واشتهروا بين الملا تكسلوا فكل من سار بجد وصلاة انظروا لنملة تكفر دوما ثقلا ثم انظروا لنحلة كيف سقتنا عسلا فنبلة ونحلة أقسمتا أن تعملا انظروا لنملة كيف سقتنا عسلا فنملة ونملة أقسمتا ولم يحل لنا بأن نكسب منها الحيلا
asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu bismi illaahi araxmaani araxiim dhegaystayaal waa isniin taariikhda hijiriyadan ay ku aadan tahay saddex iyo tobanka bisha sagaalaad ee ramadaan meel kastoo aad naga dhegaysanaysaan ku soo dhowaada barnaamijkii aad wada sugayseen ee tartan aqooneedka idaacadda islaamiga andalus sannadka kun afar boqol toddobiyo afartanka hijiri mar kale soo dhowaada dhegaystayaal waxaa bishan ramadaan tartanka uu dhex marayaa kow iyo toban majmuuco oo ka kala socda wilayaadka islaamiga dalka kuwaas oo kale ah mudug galgaduud hiiraan bakool baay gedo jubbada dhexe jubbada hoose shabeellada dhexe shabeellada hoose iyo wilaayada islaamiga ee banaadir caaw waxaa mar kale miiska ee mikrofoonka idaacadda islaamiga ee andalus ku tartami doona lixda majmuuco ee ku jira guruubka alif mid walban waxa uu doonayaa inuu tallaabo hor u qaado si uu u hiigsado qeybaha hore ee tartanka waxaad si toosa nooga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha idaacadaha islaamiga andalus iyo alfurqaan ee wilayaadka dalka iyo barta aan internetka ku leenahay tartanka sannadkanna waxaa iska kaashaday diyaarintiisa makaatiibta dacwada iyo tacliinta halka andalus ay tabinayso ku soo dhowaada mar kale barnaamijka tartan aqooneedka idaacadda islaamiga andalus
هيا انشروا معارفا هيا انشروا فضائلا وأظهروا تفوقا واشتهروا بين الملا
waa hagaag dhegaystayaal sida hordhac barnaamijka aan ku sheegnay waxaa caawa tartamaya wilaayaadka islaamiga gedo galgaduud jubbada hoose shabeellada hoose bakool iyo wilaayada islaamiga ah mudug oo dhammaanba ku jira gruubka alif waxaan filayaa inay diyaargaroobeen dhammaan tartamayaasha caawa ka qaybgelaya barnaamijka waxaan eegi doonnaa warqadaha horteeda yaalla majmuucada ugu horreysa ee caawa lagu daafuri doono barnaamijka tartan aqooneedka idaacadda islaamiga andalus لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نقتدي بها مشاعرا warqadda ugu horraysa ee gacanteeda ku soo dhacday waa majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ah ee bakool caawa iyaga ayaa lagu bilaabi doonaa barnaamijka insha allah نقتدي بها مشاعرا لنطلب العلوم نقتدي بها مشاعرا لنطلب العلوم نقتدي بها مشاعرا لنطلب العلوم نقتدي بها مشاعرا waa hagaag dhegaystayaal markan waxaa qadka toos ugu jira majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee bakool assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu soo dhowaada وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حبينا majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee bakool caawa idinka ayaa nasiib u yeeshan idinku daafuro barnaamijka nambarada kow ilaa iyo lix mid ka qabsada insha allah نمبرك سدهات برنامج nambarka saddexaad ee barnaamijka mucaad iyo majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee bakool asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ah ee bakool sideena maqashaan waxayna geeriyaan iyo waxaad qabsateen lambarka ka saddexaad ee barnaamijka waxaana ku xusan ilaa iyo laba su-aalood su-aasha caawa idinkugu horreysa si fiican dhagaha ugu fura su-aasha caawa idinkugu horreysa waxay leedahay maa huwa alqowlu almashhuuri libni ljasari fii shuruudi alqiraa'ati asaxiixa ما هو القول المشهور لابن الجزري في شروط القراءة الصحيحة وان فيليا inaad garateen oo aad kasoo jawaab celin doontaan insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee bakool daqiiqada iyo barka way bilaabatay la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee bakool daqiiqada iyo barka way socotaa la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee bakool jawa
وكل ما وافق وجه الله وكان من ركن يعتمد وكان من ركن امتنان يهوى والصح إسنادا وقران
markale ku celiya وهذه ثلاثة أركان
markale ku celiya
وكل ما وافق وجه الله haddaba su-aashii koowaad ee caawa la weydiiyey majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee bakool jawaabta ay bixiyeen saxi qalad guddigan ku celinaa insha allahu tacaala iyo abuu ibraahiim bismi illaahi araxmaani araxiim su-aashii la weydiiyey tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ah ee bakool oo ahay su-aashoodii koowaad kana imanaysay dhanka alqur'aanu wa culuumuhu waxaa la weydiiyey qowlka mashhuurka ah ibnu jasari uu ka leeyahay shuruuda qiraa'ada saxiixa jawaabta ay bixiyeen waa jawaab sax ah sidaasi daraaddeed waxay ku guulaysteen toban darajo hambali ayaan leenahay majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ah ee bakool majmuucada xigta ayaan eegi doonnaa waxayna noqonaysaa majmuucada xigta tartamayaasha wilaayada islaamiga ee jubbada hoose
ثم انظروا لنحلة كيف سقتنا عسلا فنملة ونحلة أقسمتا أن تعملا
waa hagaag markan waxaa toos khadka ugu jira majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee jubbada hoose assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu soo dhowaada وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ودولة haye majmuucada tartamayaasha jubbada hoose nambarada kow ilaa lix mid ka qabsada عن قبصنا بإله ابن لمبركة شعب nambarka shanaad ee barnaamijka iyo su-aalaha ku xusan haye mucad asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga jubbada hoose sidee noo maqashaan وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سفيان iyo waxaad qabsateen lambarka shanaad ee barnaamijka waxaana ku xusan ilaa iyo laba su-aalood su-aasha idinkugu horreysa si fiican dhagaha ugu fura su-aasha caawa idinkugu horreysa waxay leedahay maa hiya suwaru almusamaatu biasmaa'i sifaati almalaa'ika maa hiya suwaru almusamaatu biasmaa'i sifaati almalaa'ika waan filayaa inaad garateen oo aad kasoo jawaab celin doontaan insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee jubbada hoose daqiiqadii barka way bilaabatay la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee jubbada hoose daqiiqadii barka way socotaa la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee jubbada hoose jawaabta
waxaa waa dasidan waxay noqonaysaa asuura muslimaad insaanka suurat asaafaat suurat almacaarij suurat alnazaaj mar kale ku celiya
saafaat macaarij iyo nazaaj
haddaba su-aashii koowaad ee caawa la weydiiyey majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee jubbada hoose jawaabta ay bixiyeen saxi qalad guddigan ku celinaya insha allahu tacaala iyo abuu ibraahim su-aashii la weydiiyey tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose oo ahay su-aashoodii koowaad kana imanaysay dhanka alqur'aanu wa culuumuhu waxaa la weydiiyey suuradaha looga magac dhigay asmaada sifaadka malaa'igta jawaabta ay bixiyeen waa jawaab sax ah sidaasi daraaddeed waxay ku guulaysteen toban darajo hambale ayaan leenahay majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee jubbada hoose markanna waxaan eegi doonnaa majmuucada saddexaad waana majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose بالعلومنا وتهدي بها مشاعرا لنطلب العلوم نرتدي بها مشاعرا لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نرتدي بها مشاعرا لنطلب العلوم
waa hagaag dhegaystayaal qeybaha hore ee barnaamijka tartan aqooneedka andalus bisha barakeysan ee ramadaan ayaad dhegaysanaysaan markanna waxaa qadka toos ugu jira majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu soo dhowaada calaykum salaam waraxmat ullaahi wabarakaatuhu waa dhowr nambarada midka qabsada majmuucada shabeellada hoose nambarka labaad nambarka labaad ee barnaamijka mucaad iyo majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose sidee noo maqashaan calaykum salaam waraxmat ullaahi wabarakaatuhu si fiican haye waxaad qabsateen lambarka labaad ee barnaamijka waxaana ku xusan ilaa iyo laba su-aalood su-aasha idinkugu horreysa si fiican dhagaha ugu fura su-aasha caawa idinkugu horreysa waxay leedahay udkur halaathatan min asnaafi almuuxa ilayhim fi lqur'aani alkariim udkur halaathatan min asnaafi almuuxa ilayhim fi lqur'aani alkariim waan filayaa inaad garateen oo aad kasoo jawaab celin doontaan insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose daqiiqadii barka way bilaabatay la socda insha allah tartamayaasha majmuucada ee shabeellada hoose daqiiqadii barka way socotaa la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose jawaabta tartamayaasha majmuucada shabeellada hoose jawaabta tartamayaasha majmuucada wilaayada shabeellada hoose jawaabta
أي قلب ضمه الصدق بشوق أي هم ينجلي عند شروق أي حزن يتوارى يتلاشى يتولى عند إيماض البروق haddaba su-aashii koowaad ee caawa la weydiiyey majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose guddigan ku celinaya insha allahu tacaala iyo abuu ibraahim su-aashii la weydiiyey tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose oo ahay su-aashoodii koowaad kana imanaysay dhanka alqur'aan wa culuumuhu waxaa la weydiiyey waxaad sheegtaan saddex nooc oo ka mida cidda loo waxyooday ee qur'aanka ku sugan jawaabta inta aysan bixin wakhtiga ayaa ka dhacay waxaan eegi doonnaa majmuucada afraad ee caawa barnaamijka ka qaybgelaya waxaana soo dhoweynaynaa insha allahu tacaala majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee galgaduud نرتدي بها مشاعرا لننطلق إلى العلا
waa hagaag markan waxaan soo dhoweynaynaa majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee galgaduud assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu soo dhowaada وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وأدو معي majmuucada tartamayaasha galgaduud lambarada midka qabsada نمبرك كوباد وبرنامج nambarka koowaad ee barnaamijka mucaad iyo majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee galgaduud assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu majmuucada tartamayaasha ee wilaayada islaamiga galgaduud sidee noo maqashaan وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سيفي عن ay waxaad qabsateen lambarka koowaad ee barnaamijka waxaana ku xusan ilaa iyo laba su-aalood su-aasha idinkugu horreysa si fiican dhagaha ugu fura su-aashiina caawa idinkugu horreysa waxay leedahay maa huwa suwaru almuftataxatu bismi suura maa hiya suwar almuftataxatu bismi suura waan filayaa inaad garateen oo aad kasoo jawaab celin doontaan insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee galgaduud daqiiqada iyo barka way bilaabatay la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee galgaduud daqiiqada iyo barka way socotaa la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee galgaduud jawaabta
هذا شو بين السؤال الجواب هو سورة الحاقة سورة القارعة سورة عبسة سورة الرحمن mar kale ku celiya
والحاقة القارعة عبسة الرحمن
haddaba su-aashii koowaad ee caawa la weydiiyey majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee galgaduud jawaabta ay bixiyeen saxi qalad guddigan ku celinaa insha allahu tacaala iyo abuu ibraahim su-aashii la weydiiyey tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ah ee galgaduud oo ahay su-aashoodii koowaad kana imanaysay dhanka alqur'aan wa culuumuhu waxaa la weydiiyey inay sheegaan suuradaha lagu furfurtay magaca suuradda jawaabta ay bixiyeen waa jawaab sax ah sidaasi daraaddeed waxay ku guulaysteen toban darajo hambali ayaan leenahay majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee galgaduud markanna waxaan eegi doonaa majmuucada shanaad waana majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee gedo إلهنا فجددوا حسن اقتداء بالولا ثم امنحوا لمن رعى تفوقا كل الولا ثم امنحوا لمن رعى تفوقا كل الولا
waa hagaag dhegaystayaal markanna waxaa qadka toos ugu jira oo aan soo dhoweynaynaa majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee gedo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu soo dhowaada
السلام ورحمة الله وبركاته ولا بعدونا hayee tartamayaasha gedo nambarada mid ka qabsada لبك لهذا برنامجك nambarkii lixaad ee barnaamijka mucaad iyo majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee gedo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee gado sidee noo maqashaan وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سفي عن ولا haye waxaad qabsateen lambarka lixaad ee barnaamijka waxaana ku xusan ilaa iyo laba su-aalood su-aasha caawa idinkugu horreysa si fiican dhagaha ugu fura su-aasha caawa idinkugu horreysa waxay leedahay kam suuratan uftutixat bixarfayni min alxuruufi almuqatacati maca dikri awali suuratin minha wa aakhiri suuratin minha كم سورة افتتحت بحرفين من الحروف المقطعة مع ذكر أول سورة منها وآخر سورة منها وأن في لياينات قراتين واتكسو جواب علين دونتان إن شاء الله tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee gedo daqiiqadii barka way bilaabatay la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee gedo daqiiqada iyo barka way socotaa la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee gedo jawaabta السلام عليكم wacalaykum asalaam waraxmat ullah barakaatu
toban waaye suuratu daaha ugu horeyso suuratu axqaabna ugu dambaysa
mar kale ku celiya toban toban waaye suuratu daaha ugu horeyso axqaabna ugu dambaysa
haddaba su-aashii koowaad ee caawa la weydiiyey majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee gedo jawaabta ay bixiyeen saxi qalad guddigaan ku celinaa insha allahu tacaala iyo abu ibraahim su-aashii la weydiiyey tartamayaasha wilaayada islaamiga ee gedo oo ahay su-aashoodii koowaad kana imanaysay dhanka alqur'aan wa culuumuhu waxaa la weydiiyey inta suuradood ee ku bilowda laba xaraf iyagoo sheegaya ta ugu horraysa iyo ta u dambaysa jawaabta ay bixiyeen waa jawaab saxa sidaasi daraaddeed waxay ku guulaysteen toban darajo hambali ayaan leenahay majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ah ee gedo markanna waxaan soo dhoweyn doonaa insha allahu tacaala majmuucada wilaayada islaamiga ee mudug oo ah majmuucada lixaad ee ugu dambaysa assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu soo dhowaada وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ودونهي aye nambarka ugu dambeeya qabsada insha allah وقفنا وعن لمبك أفراد nambarka afraad oo ah nambarka ugu dambeeya ee caawa mucaad majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ah ee mudug assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee mudug mar kale sidee noo في maqashay عنا ذلك ayo waxaad qabsateen lambarka afaraad ee barnaamijka waxaana ku xusan ilaa iyo laba su-aalood su-aasha idinkugu horreysa si fiican dhagaha ugu fura su-aasha caawa idinkugu horreysa waxay leedahay hunaaka aayatun tadullu calaa ana alqur'aana kullahu muxkamun wa ukhraa tadullu calaa ana alqur'aana kullahu mutashaabih famaa wajhu ljamci baynahumaa kamaa dakarahu ashanqiidi هناك آية تدل على أن القرآن كله محكم وأخرى تدل على أن القرآن كله متشابه فما وجه الجمع بينهما كما ذكره الشنقيطي وأن في ليا إن قرأتين وأتكسو جمعين دونتان إن شاء الله tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee mudug daqiiqadii barka way bilaabatay la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee mudug daqiiqadii barka way socotaa la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee mudug jawaabta tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee mudug jawaabta
باعتبار جودته وباعتبار إتقانه لبداس أيا وجود دم أو كاسو نقرأ
mar kale ku celiya
بيده إتقانه وبيده جودته وبيده تماثيله وجودته أي قلب ضمه الصدق بشوقي أي هم ينجلي عند شروقي أي حزن يتوارى يتلاشى يتولى عند إيماض البروق إنه القرآن يثرينا بهاء ويبث الروح في كل خفوق ينعش الأجواء يحيي كل قلب صادق للخير يحياه يتوقي إنه القرآن وحي وكفانا به هدى القرآن للعبد الغريق haddaba su-aashii koowaad ee caawa la weydiiyey majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee mudug jawaabta ay bixiyeen saxi qalad guddigaan ku celinaya insha allahu tacaala iyo abu ibraahiim su-aashii la weydiiyey tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee mudug oo ahay su-aashoodii koowaad kana imanaysay dhanka alqur'aan wa culuumuhu waxdiye waxaa jirta aayad ku tusinaysa in qur'aanka dhan uu yahay muxkam iyo mid kale oo ku tusinaysa inuu qur'aanka dhan yahay mutashaabih waxaa la weydiiyey markaa wejhuljamciga sida uu sheegay ashanqiiti jawaabta ay bixiyeen waa jawaab aan sax ahayn هينشروا معارفا هينشروا فضائلا وأظهروا تفوقا واشتهروا بين الملا تكسبوا فكل من سار بجد صلاة انظروا من أمة تتبع دوما ثقلا ثم انظروا لنحلة كيف سقتنا عسلا فنملة ونحلة أقسمتا أن تعملا انظروا لنحلة كيف
waa hagaag dhegaystayaal qeybaha dhexe ee barnaamijka tartan aqooneedka andalus bisha barakeysan ee ramadaan ayaan isla soo gaarnay oo sanadkan ay ku tartamayaan kow iyo toban majmuuco oo ka kala socda kow iyo tobanka wilaayo oo kala ah gedo jubbada hoose shabeellada hoose bakool mudug galgaduud baay banaadir hiiraan shabeellada dhexe iyo jubbada dhexe markan kelimadii dhextaalka ayaan isla soo gaarnay caawa waxaan idina soo xulin insha allahu tacaala kelimad kuwaadan istishaadi cabdilfataax bashiir taqabalahullah waxauna qayb ka ahaa raggii istishaadiinta ee ka qayb qaatay howlgalkii barakeysnaa ee godka jilcu ee magaalada muqdisho أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وعلى استشهادينتا الله سبحانه وتعالى wuxuu leeyahy wadakir fa ina dikraa tanfacu lmuminiin macnaha waadi maxaa la waana waxay anficaysaa dadka muminiinta macnaha inta hadda yaroo jahdan kusoo jiro yani marka aan fiirfiiriyey walaalahaas macnaha waxaan is leeyahay khayr badan insha allah si kooban oo muhaajiriin ansaar iskugu jira khayr badan ku tuma macnaha aad iyo aad marka waxaan idinkugu baaqaa allah subxaana watacaala ma lisaan maantay allah subxana wataala meesha uu soo gaarsiiyey dad fara badan maanta ma haystaan saacaddaas anaga aan ku socono cadowga ilaahi subxaana watacaala oo cadowullahi wa cadowna aan ku socono dadaa badaha iskusii shubaya dadaa iyagu murtadiina aan ka dultugayna macnaha oo gaala maaragtay gacmaha u horsana ma fahamta oo gaalo weerdiinaya oo ilaa ceradiiska macnaha habeen maalin ku helan inay ilaahay subxaana watacaala ay u mahad celiyaan waxyaalaha maaragtay jihaadka ku caawinaya aan u daarmawaalahay insha allahu tacaala waxaa kamid a inay shahaadada ilaahay subxana wataala uu soo waafajiyebe habeen maalin u helnaadaan nasal allah shahaadata bisidqin allah subxaana watacaala si dhab aanka shahaada uu diista ballaqahu allah iyo allah wuxuu gaarsiiyaa manaazil shuhadaa darajaadka sarsare ma fahanta darajaadka darajooyinka shuhadada oo allah subxana wataala gaarsiiyaa u gaarsiinaya way maata calaa firaashi guushiisa ku dhintee maktabkan hadda isishaadiinta baal fara badan iga soo horreeyey goob badan oo idman doona insha allahu tacaala kuwana hadda waa joogaan marka ragga aan la sheekaystay waxay ii sheegeen inay ragga qaar iyagoo maaragtay eh, xay aljihaad mar walba diyaar u ah oo xataa camaliyaadka qaar kasoo badbaaday intay galeen meelaha qaar intay galeen kasoo badbaaday inay haddana guushoodii ku tageen markaysaa mees lagu taga keliya macnaha maahan maaragtay hortaas maahan oo qofku eh, waxaan waa ajalaa jirta macnaha dagaal a gasho ama u heelnaato naftu kuna tegi mayso kuna tegi mayso marka waxaan u daarmabaalay insha allahu tacaala dagaalamay oo hotel galay oo dagaalamay oo habeenku baryaaba isku soo noqdo oo soo noqday anagoo arkayba marka intaas walaalihii aan aan leeyahay waxaan saas kale aan u dardaarmaya inay maaragta macruufka isfaraan xumaanta iska reebaan dhaygan ay ku dhaqmaan macnaha magarata aad iyo aad si gaar oo gaara oo gaara nimaya qur-aanka karim waa qur-aanka waa qur-aanka qur-aanka maanta oo leegi jiro qaar saudi arabi noqon mitakhadu hada qur-aana mahjura marka qur-aanka inaad akhrisaan oo dhegaysataan oo haddiinaan aqoon barataan ku camal fashaan oo qur-aanku dhonaataan insha allahu tacaala aad baan ku daarmaa waxaan oo dhan qur-aanka hoos imaanayaan shahaadiinta waxaan leeyahay maaragtay dadkii deesemarba idinka dardaarmaysaan oo aniga hadda aan dardaarmaya waalihii naga horreeyey dhiigooda allah subxaana watacaala inaan uga cabsano marka waalihii waxaan aan ka codsanaa inay ay dariiqaan xaqa anaga maaragtay ilaahi uu noo cadeeyey yaa oo kawadixi nahaar ah inay maaragtay aysan naga harin dib looga oo aan ballan ku kala qaadano ma fahamtay allah subxaana watacaala waxaan ka rajeynaya ballantan waa la hawada u marinaya maanta dad kale hadda ilma joogaan faysal hadda adaa igu dhow ma fahamtay adaa igu dhow maanta anigu waxaan jeclaan lahaa wadadaas xaqa ah de- diintu ilmahay rabtaa ma garata aad iyo aad horumaynay rabtaa aad iyo in la raacay rabtaa laga rurshay rabtaa lagu dhaqmay rabtaa ma fahamtay aad insha allahu tacaala waxaan rajeynaya horta ballan hawada u marinaya ma garata ballantaasna allah waxaan ka rajeynaya nin alaala ninkii maaragtay ilaahay dartiis ikhlaas ay ka tahay ninkii ballantaas iga qaada inuu ilaahay subxaana watacaala maal maalmaha ka mid ah uu soo waafajiyo wuxuu raalli ka yahay ma garate balanta waxaan kula ballamaya inaad camalia shahaadiyaha soo qortaan ma fahamte camalia shahaadiyaha maanta jihaad markaan soo galna shahaadi lagu sheegaya warnay jihaadka horta maxaa u su-aada adiga shahaadaad soo dalbana soo maaha maanti aan soo raadsanay waa maya ma waxaan soo raadsanay haddii ilaah kuu roon yahay halagaa sheega iyo xil iyo inta ka dhacday waxbaan soo raadsan waa maya moogta insha allahu tacaala sidqii marka intaa lagu kala baxa ninkii shahaada soo raadsaday iyo ninkii wax u laabnaayeen intaa lagu kala baxa mana أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد أن تعمل انظروا لنحلة كيف سقت نعسها فنملة ونحلة أقسمتا لم يحل لنا بأن نكسب منها البيلا
waa hagaag dhegaystayaal qeybaha kale ee barnaamijkiina ayaan dib ugu laaban doonaa waana tartan aqooneedka idaacadda andalus bisha barakeysan ee ramadaan oo caawa miiska iyo mikrofoonka andalusna ay ku tartamayaan lixda majmuuco ee ku jira gruubka alif oo kale ah gedo jubbada hoose shabeellada hoose bakool mudug iyo gelgaduud qaabka ay majmuucaadka u kala horeeyeen ayaan usoo gelin doonaa insha allahu tacaala ugu horeyn waxaan soo dhoweyn doonaa majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee bakool
بالأمس غذت دولا والقلب منها اقتبست يوما أقلت زحلا فجددوا حسن اقتداء بالأولى ومنحوا لمن رعى تفوقا waa hagaag dhegaystayaal markan waxaa qadka toos ugu jira majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee bakool mar kale assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu soo dhowaada wacalaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatuhu xaqowna mucaad majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee bakool iyo su-aashooda ugu dambeysa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee bakool mar kale sideenoo maqashaan wacalaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatuhu waxaylasiyaan haye su-aashiina labaad ahna su-aasha caawa idinkugu dambeysa si fiican dhagaha ugu fura su-aasha caawa idinkugu dambeysa waxay leedahay usira yowma badrin halaahatun min bani haashim udkurhum xasba maa dakarahu ibnu cabdilbar usira yowma badrin halaahatun min bani haashim udkurhum xasba maa dakarahu ibnu cabdilbar waan filayaa inaad garateen ood ka soo jawaab celin doontaan insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee bakool daqiiqadii barka way bilaabatay la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee bakool daqiiqadii barka way socotaa la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee bakool jawaabta
عباس بن أبي طالب عقيل بن أبي طالب موقع بن خارج بن عبد المطلب
mar kale ku celiya
عن عباس بن عبد المطلب عقيل بن أبي طالب موقع بن خارج بن عبد المطلب
haddaba su-aashii labaad ee caawa la weydiiyey majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee bakool jawaabta ay bixiyeen saxi qalad guddigan ku celinayna insha allahu tacaala iyo abu ibraahim su-aashii la weydiiyey tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ah ee bakool oo ahay su-aashoodii labaad kana imanaysay dhanka siirada waxaa la weydiiyey maalinkii beder dagaalkii beder waxaa la qafaashay saddex ka mid a reer beni haashim sheeg sida ku sugan oo uu sheegay ibnu cabdilbari jawaabta ay bixiyeen waa jawaab saxa sidaasi daraaddeed waxay ku guulaysteen toban darajo hambali ayaan leenahay majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee bakool markanna waxaan eegi doonaa majmuucada labaad waana majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee jubbada hoose في علومها بالأمس غذت دولا والقلب منها اقتبست يوم أقلت زحلا تجدد حسن اقتداء بالأولى تمنحوا لمن رعى تفوقا assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh mar kale soo dhowaada وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وعلينا mucaad majmuucada tartamayaasha jubbada hoose asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee jubbada hoose sidee noo maqashaan وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف يعني haye su-aashiina labaad ahna su-aasha caawa idinkugu dambaysa si fiican dhagaha ugu fura su-aasha caawa idinkugu dambaysa waxay leedahay mataa kaanat awalu sariyatin bacathaha arasuulu sala allahu calayhi wasalama waman aamiiruha calaa qowli ibni alqayim متى كانت أول سرية بعثها الرسول صلى الله عليه وسلم ومن أميرها على قول ابن القيم وأن فيلياه إناد قرتين وأد كسو جواب عندهم دونتان إن شاء الله tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee jubbada hoose daqiiqadii barka way bilaabatay la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee jubbada hoose daqiiqadii barka way socotaa la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee jubbada hoose jawaabta
سنة سنة سنة كلوات سنة كلوات العشر ربيع الأول وحين هي سيف البحري سرية سيف البحري أمير كده هو حمزة بن عبد المطلب
mar kale ku celiya
حمزة بن عبد المطلب سنة كلوات عشر ربيع الأول سرية سيف البحري
haddaba su-aashii labaad ee caawa la weydiiyey majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee jubbada hoose jawaabta ay bixiyeen saxi qalad guddigan ku celinaa insha allahu tacaala iyo abu ibraahim su-aashii la weydiiyey tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose oo ahayd su-aashoodii labaad kana imanaysay dhanka siirada waxaa la weydiiyey sariyadii ugu horreysay ee nebigu sala allahu caleyh wasalam ee uu diray iyo amiirkeeda sida uu qabo ibnulqayim jawaabta ay bixiyeen waa jawaab aan sax ahayn markana waxaan eegi doonnaa majmuucada saddexaad ee barnaamijka ka qaybgelaysa waana majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose في علومها بالأمس غلت دولا والغرب منها اقتبست يوم أقلت زحلا إذا فجددوا حسن اقتداء بالأولى تمنحوا لمن رعى تفوقا mar kale assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu soo dhowaada وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته mucaad majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose sidee noo maqashaan شكرا haye su-aashiina labaad ahna su-aasha caawa idinkugu dambaysa si fiican dhagaha ugu fura su-aashiina caawa ugu dambaysa waxay leedahay udkur isma almaqtuuli waman qatalahu fi sariyati cabdillaahi bni jaxshin binakhlata udkur isma almaqtuuli waman qatalahu fi sariyati cabdillaahi bni jaxshin binakhlata waan filayaa inaad garateen oo aad ka soo jawaab celin doontaan insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose daqiiqadii barka way bilaabatay la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose daqiiqadii barka way socotaa la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose jawaabta
عمرو بن حضرمي قال مقتول وهي واقد من النوع عبد الله التميمي من مثل واحد ليه mar kale ku celiya
عر- عمر بن حضرمي وهو المقتول وواقد من عبد الله التميمي من مثل واحد ليه
haddaba su-aashii labaad ee caawa la weydiiyey majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose jawaabta ay bixiyeen saxi qalad guddigan ku celinaya insha allahu tacaala iyo abu ibraahim su-aashii la weydiiyey tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose oo ahay su-aashoodii labaad kana imanaysay dhanka siirada waxaa la weydiiyey sariyadii cabdulaahi binu jaxshi ee meesha naqlo la yidhaahdo ninkii ay dileen iyo saxaabigii dilay jawaabta ay bixiyeen waa jawaab saxa sidaasi daraaddeed waxay ku guulaysteen toban darajo hambali ayaan leenahay majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose markanna waxaan eegi doonaa majmuucada afraad waana majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee galgaduud في علومها بالأمس غذت دولا والغرب منها اقتبست يوما أقلت زحلا هي تجدد حسن اقتداء بالأولى تمنحوا لمن رعى تفوقا assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh mar kale soo dhowaada وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وعلونا mucaad majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee galgaduud asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee galgaduud sidee noo maqashaan وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سفي عن haye su-aashiina labaad ahna su-aasha caawa idinkugu dambaysa si fiican dhagaha ugu fura su-aasha caawa idinkugu dambaysa waxay leedahay kam cadadu ghasawaati rasuuli sala allahu calayhi wasalama binafsihi calaa qowli ibni jariir adabari kam cadadu ghasawaati rasuuli sala allahu calayhi wasalama binafsihi calaa qowli ibni jariir adabari waan filayaa inaad garateen oo aad kasoo jawaab celin doontaan insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee galgaduud daqiiqada iyo barka way bilaabatay la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee galgaduud daqiiqada iyo barka way socotaa la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee galgaduud jawaabta tartamayaasha majmuucada galgaduud jawaabta
وتدبي لبعتن هزو
mar kale ku celiya
تدبي لبعتن
haddaba su-aashii labaad ee caawa la weydiiyey majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee galgaduud jawaabta ay bixiyeen saxi qalad guddigan ku celina insha allahu tacaala iyo abu ibraahim su-aashii la weydiiyey tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ah ee galgaduud oo ahay su-aashoodii labaad kana imanaysay dhanka siirada waxaa la weydiiyey tirada ghasawaadka rasuulka sala allahu caleyh wasalam uu isagu shaarikay laakiin waxaa qeyd looga dhigay sida uu qabo amba qowlka ibnu jariir adabari jawaabta ay bixiyeen waa jawaab aan sax ahayn markana waxaan eegi doonaa majmuucada shanaad ee barnaamijka ka qaybgelaysa waana majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ah ee gedo iyaga ayaana soo dhoweyn doonaa insha allahu tacaala barnaamijkuna waa tartan aqooneedka andalus bisha barakeysan ee ramadaan sanadkan kun afar boqol toddoba iyo afartanka hijrina waxaa xagga diyaarintiisa iska kaashaday makaatiibta dacwada iyo tacliinta markana waxaa qadka toos ugu jira majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee gedo في علومها بالأمس غذت دولا والغرب منها اقتبست يوما أقلت زحلا هي تجدد حسن اقتداء بالأولى تمنحوا لمن رعى تفوقا mar kale assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu soo dhowaada وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ولا الوعدونا haye mucaad majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee gedo assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee gado sidee noo maqashaan وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سفي عن ولا haye su-aashiina labaad ahna su-aasha caawa idinkugu dambaysa si fiican dhagaha ugu fura su-aasha caawa idinkugu dambaysa waxay leedahay hunaaka batnaani min butuuni qurayshin lam yashhada badraa udkurhumaa hunaaka batnaani min butuuni qurayshin lam yashhada badraa udkurhumaa waan filayaa inaad garateen oo aad ka soo jawaab celin doontaan insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee gedo daqiiqadii barka way bilaabatay la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee gedo daqiiqadii barka way socotaa la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee gedo jawaabta
banu cadiy iyo banu zuura
mar kale ku banu celiya cadiy iyo banu cadiy iyo banu zuura
haddaba su-aashii labaad ee caawa la weydiiyey majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee gedo jawaabta ay bixiyeen saxi qalad guddigan ku celina insha allahu tacaala iyo abu ibraahim su-aashii la weydiiyey tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ah ee gedo oo ahay su-aashoodii labaad kana imanaysay dhanka siirada waxaa la weydiiyey waxaa jiray laba jufo oo ka mida jufooyinkii qurayshta oo aan xaadirin dagaalkii beder labadaas sheegaa la yidhi sida uu sheegay ibnu hishaam jawaabta ay bixiyeen waa jawaab saxa sidaasi daraaddeed waxay ku guulaysteen toban darajo hambali ayaan leenahay majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee gedo markanna waxaan eegi doonnaa majmuucada lixaad ee ugu dambaysa waana majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee mudug وفي علومها بالأمس غربت ذولا والغرب منها اقتبست يوما أقلت زحلا هي إذا تجدد حسن اقتداء بالأولى نقول لمن رعى تفوقا assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh mar kale soo dhowaada wacalaykum asalaam waraxmat ullaahi wabarakaatuhu waa dhownahay boqolkaana fooda inaga hooseeya ee noo toosi haye mucaad majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee mudug asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee mudug mar kale sidee noo maqashaan si fiican si fiican haye waa yahay su-aashiina labaad ahna su-aasha caawa idinkugu dambaysa si fiican dhagaha ugu fura su-aashiina caawa idinkugu dambaysa waxay leedahay udkur alrajulayni alladayni arsalahuma annabiyu sala allahu calayhi wasalama bacda khuruujihi min almadiinati ilaa badrin اذكر الرجلين اللذين أرسلهما النبي صلى الله عليه وسلم بعد خروجه من المدينة إلى بدر وان في ريانات قرتين واتكسو جواب عن دونتان إن شاء الله tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee mudug daqiiqadii barka way bilaabatay la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee mudug daqiiqadii barka way socotaa la socda insha allah
waa basbas ibnu camar iyo cadiy ibnu cabdidarbaa isbaqdaa
mar kale ku celiya
basbas ibnu camar waa cadiy ibnu cabdidar isbaqdaa isbaqdaa haddaba su-aashii labaad uguna dambaysay tartanka caawa ee la weydiiyey majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee mudug jawaabta ay bixiyeen saxi qalad guddigan ku celinaya insha allahu tacaala iyo abuu ibraahim su-aashii la weydiiyey tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ah ee mudug oo ahayd su-aashoodii labaad kana imanaysay dhanka siirada waxaa la weydiiyey waxaad sheegtaan labadii nin ee uu nebigu sala allahu caleyh wasalam uu diray markii magaalada madiine laga baxay ee beder loo socday jawaabta ay bixiyeen waa jawaab saxa sidaasi daraaddeed waxay ku guulaysteen toban darajo hambali ayaan leenahay majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee mudug فنملة ونحلة أقسمتا أن تعملا ألم يحل لنا بأن نكسب منها الحيلا يا إذا منهما تعلموا تكاملا ومنهما تعودوا تعاونا يا نبلا الشرق في علومها بالأمس غلت دولا والغرب منها اقتبست يوما أقلت زحلا هيا إذا فجددوا حسن اقتداء بالأولى ثم امنحوا لمن رعى تفوقا كل الولا ثم امنحوا لمن رعى تفوقا كل الولا
waa hagaag dhegaystayaal guntii iyo gebagabadii barnaamijka ayaan isla soo gaarnay intaanan soo gudbin natiijada caawa iyo darajooyinka ay keensadeen majmuucaadka waxaan kusoo dhaweynayaa abuu ibraahim iyo sheekh abuu saciid azaylici jasaak allahu khayran bashiirow waa mahadsan tahay Een, haddii aan caawa fiirino su-aalaha soo laabtay waa ilaa iyo afar su-aalood ayaa soo laabtay insha allahu tacaala abu saciida ii dhow oon ku wareejinayaa isagoo aan ka bilaabayno gelgaduud ayaa midda koowaad ay ka soo laabatay gaar ahaan su-aashooda labaadha kam cadadu ghazawaati rasuul ilaa iyo aan ka gaarayno jubbada hoose bismillah bismillaah Eh, abu ibraahimow sidaad sheegtay caawa waxaa soo laabtay afar su-aalood su-aasha koowaad waa su-aashii labaad majmuucada islaamiga ee galguduud la weydiiyey oo ahayd kam cadadu ghasawaati rasuuli sala allahu calayhi wasalama binafsihi calaa qowli ibni jariir markan eh, jawaabta ay ku jawaabeen toddoba iyo labaatan Eh, qoolkaas waa jira laakiin qoolka ibnu jariir kitaabkiisa taariikhu rusul walmuluuk isaga wuxuu dhahaya qaala abu jacfar wa kaanat ghasawaatuhu binafsihi sittan wacishiriina ghaswa markan qoolka isaga naskare ibnu jariir waa lix iyo labaatan kadibna aqwaasha kale markaasuu sheegay Een, su-aasha labaad soo laabatay waa su-aasha koowaad oo majmuucada islaamiga shabeellada hoose oo la weydiiyey udkur halaathatan min asnaafi almuuxa ilayhim fi lqur'aani alkariim intii aysan ka jawaabin wakhtiga ka dhacay jawaabta waxay ahayd eh, alambiyaa almalaa'ika iyo bacdu almakhluuqaat oo hayr alcaaqila sida shinnadii iyo wixii la mid ah si fiican iyo waxyiga ilaahay u waxyooday ligayri ambiyaahi min albashar intaba way noqonaysaa si fiican su-aasha saddexaad oo soo laabatay waa su-aasha majmuucada mudug su-aashoodii koowaad waxaa la weydiiyey su-aal ahayd hunaaka aayatun tadulu cala ana alqur'aana kullahu muxkam wa ukhra tadulu cala ana alqur'aana kullahu mutashaabih famaa wajhu ljamic baynahuma kama dakarahu ashanqeede markan jawaab eh, kooban ayay ka bixiyeen oo aan ahayn jawaabtii alimaam shanqiidi uu sheegay jawaabta alimaam shanqiidi oo kitaabka adwaha iyo kitaabka dafcu ihaami litiraab uu ka sheegay waxay ahayd معنى كونه كله محكما أنه في غاية الإحكام أي الاتقان في ألفاظه ومعانيه وإعجازه ومعنى كونه متشابها أن آياته يشبه بعضها بعضا في الحسن والصدق والإعجاز والسلامة من جميع العيوب سؤال ودا بيسا ومجموعة جبضة هوسل ويدي سؤال ذي لبات وحي أهيد متى كانت أول سرية بعثها الرسول صلى الله عليه وسلم ومن أميرها qeyd baa la socday calaa qowli ibn alqayim jawaabtay bixiyeen iyo sida ibnulqayim uu qabo way iskhilaafsan tahay Eh, sanadkii labaad oo rabiicil awal ay sheegeen ibnulqayimna wuxuu leeyahay kaana awalu liqaa'in caqadahu rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam lixamza fii shahri ramadaan calaa ra'si sabcati ashhurin min muhaajirihi markaan sanadkii koowaad ayay ahayd oo bisha ramadaan ah iyagana sanadkii labaad iyo bil kale ay sheegeen Nacam.
aga taariikhda ka qaldanayd laakiin waxay sheegeen xamse way sheegeen xamse way sheegeen ha laakiin taariikhda ay ka khaldanayd ibnulqayim eh, sidau qabo markaan ku socno Nacam.
Ah, jazaak allahu khayran waxaan filayaa inay dhegeystayaasha iyo tartamayaashuba ay meel ku qorteen jawaabaha saxda ah aad bay u mahadsan yihiin abuu ibraahim iyo sheekh abuu saciid azaylici oo u faa'iideeyey tartamayaasha iyo dhegaystayaasha markan waxaan soo dhaweynayaa walaalka mucaad iyo natiijada caawahay mucaad aadayd umahadsantahay walaalka caawa habeenka saddex iyo tobanka bisha ramadaan sanadka kun afar boqol afartan iyo toddoba hijri tartanka habeenkiisuna waa habeenkiisii kow iyo tobanaad caawa waxaa miiskay mikrofoonka idaacadda islaamiga alandalus ku baratamayey majmuucaadka lixda ah ee ka wada tirsan majmuucada alif waxaana caawa barnaamijka lagu daahfuray majmuucada bakool majmuucada bakool waxaa la weydiiyey labadoodii su-aalood dhammaan su-aalihii la weydiiyena si saxa ayay kaga jawaabeen waxayna ku heleen labaatan darajo majmuucada labaad waa jubbada hoose waxaa la weydiiyey labadoodii su-aalood su-aashoodii ugu horreysay si saxa ayay kaga jawaabeen su-aashoodii labaadna waa ay soo hareer martay sidaasina waxay ku heleen toban darajo majmuucada shabeellada hoose ayaa la weydiiyey labadoodii su-aalood su-aashoodii ugu horreysay ayaa soo hareer martay su-aashoodii labaadna si saxa ayay kaga jawaabeen waxayna ku heleen toban darajo majmuucada afaraad waa majmuucadaha galgaduud waxaa la weydiiyey labadoodii su-aalood su-aashoodii ugu horreysay ayay si saxa kaga jawaabeen su-aashoodii labaadna waa ay soo hareer martay sidaasina waxay ku heleen toban darajo majmuucada shanaad waa majmuucada gado waxaa la weydiiyey labadoodii su-aalood dhammaan su-aalihii la weydiiyey si saxa ayay kaga jawaabeen waxayna ku heleen labaatan darajo majmuucada lixaad ahna majmuucada ugu dambaysa waa majmuucada mudug waxaa la weydiiyey labadoodii su-aalood su-aashoodii ugu horreysay waa ay soo hareer martay su-aashoodii labaadna si saxa ayay kaga jawaabeen waxayna ku heleen toban darajo majmuucaadka kale ah bakool iyo gado cawa waxay la yimaadeen mid labaatan darajo halka majmuucada jubbada hoose shabeellada hoose mudug iyo galgaduudba ay la yimaadeen mid toban darajo waana filayaa in tartamayaasha iyo dhegaystayaasha meel gaar ay ku wada qorteen natiijada iyo halka uu tartanka marayo guud ahaanna barnaamijkii waa inaga intaha assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
لننطلق لننطلق لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نغتدي بها مشاعلا